kulan ay dooro barbar socotay oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee walaayada jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka beelaha jararweyne oo looga hadlayay dardargelinta jihaadka ayaa kusoo gabagaboobay degmada jamaame ee walaayadaasi kulankan oo socday muddo afar maalin ah ayaa waxaa dhinac socday dooro sharci ah oo loo qabtay nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha jararweyne ee dega walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabadan oo ka dhacday degmada jamaama ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay naqiib maxamed cabdulaahi oo ah naqiibka guud ee beelaha jararweyne ee dega walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoona ka warbixiyey duruustii ay ku qaateen dowrada iyo qodobadii kulanka ka soo baxay ee laysku raacay waxaan ku jirnay dowro socotay afal maalmood dowradaas socotay insha allahu tacaala waxaa loogu magacdaray addowratu suldaan ashahiid suldaan cabaas maxamed xaaji gaduud fataqabal allahu shahaada allah subxaana wa tacaala ha ka shahaada aqbalo shacaarkeed wuxuu ahaa kun caaliman oo mutacaliman ama caalim noqo ama mutacalim noqo asbaabtu waxaa weeyaan in dadka ay ka baxaan jahli dadku ay noqon dad ahludiin ah kitaabkoodii ku dhaqma diintoodii qaata awaamirta allah subxaana wa tacaala uu bixiyay dad qaata iyo dadka inay noqdaan in adduunka in laga waayo beesha laga dhex waayo qof jaahil ah qof kastoo dacwada ay ugu gasho gurigiisa goofkiisa beertiisii ugu tagto dacwada qof kastana u dacwada guto qof kastoo mas-uula meeshan fadhiyaana oo naqiib ahna waxaa waajib ku ah in dacwadaa uu guto cidduu ka soo tegey dadkuu ka soo tegey inuu dacwada gaarsiiyo dacwada ayada insha allahu tacaala waxaan qaadan duruuska la gedisan baan qaadanay maada waxaan qaadanay fadlu dacwati ilallaahi dacwada fadliga ay leedahay dadka in loogu yeedho ay dadku noqdaan yacni kuunu cibaadallaahi ikhwaana walaalo muslimiin ah oo ducaad ah dadka diinta gaarsiiya waxaan kaloo qaadanay alcaqiidatu caqiido tawxiid baan qaadanay maa macnaa laa ilaaha illa allah shuruuddiisii arkaanteedii kufrigii nifaaqii waxaan kaloo qaadanay qofkaad weli siin lahayd yaawa iyo qofkaad bare ka qaadan lahayd alwalaa waxaa weeye alxubu wاnnusratu lilaahi walirasuulihi walilmuminiin waa jacayl aad u qabaatid ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muminiinta markaasid waxaad ogaatay allah baa gacal kuu ah rasuulka gacal kuu ah waxa gacal kuu ah muminiinta weeyaan cid kale gacal kuuma albara waa cidaad bare ka qaadan lahayd wya cidaad ka bare qaadan lahayd cidaad cod idinka dhexeeyo dagaal idinka dhexeeyo aad is ahaanin waxaan kaloo qaadanay azuud waraqaa'iq waxaan kaloo qaadanay kun ahlu janna war noqo ahlujanna noqo waxaan qaadanay weysadii dahaaradii salaadii arkaanteedii shuruuddoodii afcaasheedii kolli baan qaadanay ilaah subxana wataala ku mahadsan kulankaas ka dhacay degmada jamaame barbar socotay dowro diini ah wuxuu ku soo dhammaaday kulankaasayto si wanaagsan oo kheyr ku saabsan midda lamaad waxaan leeyahay waxaan fariin u dirayaa oo aan la hadlayaa nimanka odayaasha ka ah kismaayo axmed madow meesha uu dhigtay carabuurka u ah nimankaas oday isku tilmaamay inay mateli karin beelaha jarawe oday uma aha nimankaas allah subxaana wa tacaalay khiyaameeyeen diinkay khiyaameeyeen ummadday khiyaameen nimankaas noo ma aha mas-uul idinma aha mas-uulka xaqa oo dhabta mas-uulka xaqaha dhabtaa anna kuwan mas-uul ma ah waxaan leeyahay wiilasha la khiyaameeye qoriga loo dhiibay ciidanka qortay waxaan idin leeyahay safkaas ka soo baxa qoryihiina la imaada dhulkiina imaada axmed dhulka waa gatay baarka laga bilaabo ilaa lagu geeyo qaamqaam imaaraad buu ka iibsaday waa iibsaday dhulkayga la gadanaya adna qori baad wadataa marka waxaad leedahay dhulkay baan difaacaya maxaad difaacaysaa marka safka islaamka soo gala islaam iyo diin iyo tawxiid u imaada intay goori goori tahay intaas kadib waxaa goobta munaasabadda kelimeed ka jeediyey nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka beelaha jararweyne ee kulanka loo qabtay war may mude aniga dowladtan ku fiicanta ma jiro axmed madoowe iyo guurguurte baddi ma yarto baddi wiinta haddii baddi soyaraati afkan webigan kuytena wallaahi ow bilaahi ow tallaahi bakti iyoonay siigo dhaafaseena insha allahu tacaala bakti iyo siigo ballan ninka eta ina dhaaftona dhul noo gadinya ma jiro dhulkaas unu iskalena kismaayo walaa kenya jirna unu kenya ila kismaayo insha allahu tacaala wixii annaga ena noo aragaasena banaankas insha allah waa ballan maynin eta banaanki gooben iska deerana insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo ee may dhaho rab sowaantowa war anaga hayne embegi hoosis unu fadhiine waxaan oo axmed madoobe beenti iyo hasan guurguurta dowlad waa islaam waa annaga walmanin etoona dhulkaynu ha isku doodona dhulkii unu lena insha allahu tacaala ayna ka taliya islaamki makaraasona dowlad dowlad islaamki way ina wal qabati meel walba surinta oo insha allahu wal qabato rabta iidi way lacag loor inti ka saar dhida jilib jeeye umbulutoorki ka qaado haaji jaama ma jey karo dhaxdi la in ruuge kaas dowlad waa dowlad ma aha axmed madoobe iyoonay guurguurte ni dhaafa ni dhaafa achechowani chililin gomaasho chimpopo eteena ni dhaafa baha baha ni dhaafa insha allahu tacaala ballan maysinka qaadni walaalogayno ninkii qorigii hayside afki hore surooge war qorigaso ili gooso anikin taaginya oo walaalaha kale taaginyana oo walaayada islaamkina diyaarni li'eta sobaakh mobelyaale taleefon soni wac warki sheenana inti koy beerta falo war adi ani la inso adeejiye sax waa ani adi la inso adeejiye baso hurey la dhehe ma'anaha geedki embe ani haaye la hureeye baadijana gadide geed embe la kuuse geedkay embe ma kuusinyo wallaahi kuwe wallaahi oo bilaahi tallaahi ani kuwe insha allahu taala insha allahu tacaala aake kinka aano maalide haddii ilaahay idimo aake kinka aano maalide beriya gaditeena beero haddina afkii webigi jubba jubba makuso dhowaad kartoona so iska deya koya wallaahi dhooti dhasheeg amal siin dhowaane so gala dhasheegi malaygi laku dhowow amal aya sin teeshoane teeshka saasena inti sinka reebane so gala ar wur waako aniga saciid maxaad hasan bare laydhee kobogna ruuge insha allahu tacaala ahmed madoon kun ka absadoyna ma aha anaka meel manjeen furunta ruugna ninkii rege waa ka qoyo dhalinyaradii humeeshka intaas daqaladii may ku sugoynay manamoof iyo jamaam iyo beldiraham inso galan intaas wal iyo kaaya male wehelooja fiiri yarisko si wijo nuuray horta ini ahlu jannada wijo ka kasaas isagna wijigisi intaas doo isagna wijigisi intaas maku madowna araga haddi baawil jihaad baawil ii sheega fiqi aa laga hadlayaa baawil fiqi iyo baawil jihaadna jihaad arkaanuu leey sharuuduu leey salaad arkaanay leeda shuruuday leeda in loo gudugalo ayaa mar walba ii sheega ay u baahan tahay diinta inaan hor ugu dhaqaaqno khayr allah siiyo suldaan sheekh maxamed baaqa aad dirtay insha allahu tacaala waan kugu garab taagannahay wax aan adig ii sheegay kaligaaga ku gaarka ah ma ahan insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala suldaanka kelimadiisa aan dhabayno aladiina yastamicuuna alqowla aan naqano warka wanaagsan aan ilaahay dadka qaati allah naga dhigo insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayra suldaan axmed nuur mataanow oo ah suldaanka beesha biimaal ayaa dardaaran u jeediyey nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha jareerweyne ee loo qabtay dowrada beesha jareerweyne oo maanta dowradan ay soo dhammaatay afartan maalmood socotay awalan waxaan leenahay waad mahadsantihiin waxaan leenahay aqwaashii aan maqalnay oo aad soo jeediseen ama a idinka dhegaysanay awalan ilaah markhaati ayuu ka yahay annagana markhaati ayaan ka nahay insha allah waxaan idinka rabnaa ficil inaad u badashaan annagana insha allah beelaha kaleed waxaad noqon doontaan khudwo ad oo ay ku daydaan wixii aad sheegteen oo aan idinka maqalnay oo cilaamkana gaari doono beelaha soomaaliyeed ee jubbooyinka deggan oo annaguna aan matelno warkiina markay maqlaan insha allah way ku farxi doonaan annagoo iyagu matelaynana waanu ku faraxnay waxaan idin leenahay meesha hadda aad joogtaan dib ha uga soo noqonina hor uu socdo insha allah biidnillahi alkariim annagana gadaal idinka soo xoojinayna waa dawanalna marka insha allah annagana beelahan ka soo jeedno kolleyba waad kabogan doontaan waadna arki doontaan beesha jareerweyne maanta waxay u istaagtay difaacadda diinta islaamka iyo koryeelidda kitaabka ilaahna insha allah ayaguna madayici doono diintan darteedu ayuu kor ugu qaadi doonaa ciddii ayaga raacda oo ku dayatana ila midli daalika ay noqon doonaan insha allah beeshan waxaan leeyahay wadadii saxda aheed ee dhabta aheyd ayaad maanta qaadeen annagana insha allah waa idinla soo qaadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay suldaan maslax cali maxamed oo ka mid ah salaadiinta walaayada jubbada hoose ayaa isna waxa uu nabadoonnada iyo waxgaradka ku booriyey in gutaan ammaanada loo dhiibay oy gaarsiiyaan dadka ka dambeeya ee beesha ah ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ما شاء الله مرك waxaan leenahay in dacwadii halkan macnaha aad ku gudateen inaad qaadaan aad u geysaan maxaan ku yidhahdaa dadkii idinka dambeeyo dadkaasoo ayuu nooc iskugu jiro rag iyo haween iyo ilmo iyo iskugu jiro inaad dib ugu celisaan sababtoo annabi sal alla alih wasalam markii ay kusoo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin wuxuu isugu yeeray qaraabadiis qurayshuu kasoo bilaabay ilaa iyo faadum binti maxamed ku keenay mid walba wuxuu dhahay waxaan kaga digaya naar sidaa darteed waxaa laydinka rabaa in reerkii aad ugu yeertaan dacwada diinta aad gaarsiisaan kun iyo afar boqol iyo afartan iyo lix sana hadda ka hore nabi sal alla alay slam waandirhum yowma alaazifa kusoo degtay waandirhum yowma alaazifa yowma alaazifa yowma alaakhira maanta waxaa kasoo wareegatay taqriiban shan iyo toban qarni taqriiban kasoo wareegtay markii ayadda soo degaysay maanta waan soconaa marka ummaddu way socotaa marka inaan ummaddeena ula naabanno aan u digno qiyaamaha aan naga digno aanan la fadhiisanin marka sida cashirkan aad u qaadateen aad u maqasheen nin walba ilaahay subxaana watacaala intuu ilahay ka fahamsiiyey xaqaada ummad hawla noqdo uguna yeera ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa marka halumu ilaa kitaabillaah ilahay kitaabkiisa u imaada aan u xukuntanno aan maxaan ku irahda aan ku kala baxno ugu yeero ummadda ilahay subxaana watacaala sidoo kale marka insha allah walaalaha hadda waxaan ku radaa meesha ka muuqdo beesha jareerweyn nabadoonadooda oo taqriiban hadda dad afartamay ku dhow yihiin markaan qiyaaso runtii annaga maxaan ku radaa maadaama nuqbada jubbada hoos aan nahay khaasatan aniga maslax cali waxaana dad saaxiiba ah aada isugu dhow macaariif maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay beesha jareerweyn halkaa fadhido doora ku qaadatay odayaasheeda aan saaxiib ka nahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maasha allah wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardargelisay dowraadka sharciga ah ee lagu baranayo shareecada islaamka